daafarka barnaamijkan adkaysidow ka lamakuniyoaeedlamakunilabaatayshantayooyo si wada jareen fulyayang waxaana ku mid ah hay-ado caalamiga iyo dowlad goboleedka puntland iyo weyba laga daafray magaalada gaalkacyo kaasoo nagada doona kola ka hormaryo adeegyada degmooyinka maamulka puntland walibana barnaamijka qaybku ee mashaariic shalduban sida walbarashada caafimaadka deegaanka hoola iyo nafaqada waliba daafarka barnaamijka ku qayb galay mas-uuliyiin kutirsan maamulka puntland madaxda hay-ado iyo qaybo shalduban ee bulshada magaalada koreen ujeedka la kuleeyay barnaamijka iyo waliba faahfaahin gubiyey gudoomiyaha gobolka mudug faysal sheeg waxaan maanta aada ugu faraxsanahay halkan sanad ka hor ra'yigii aan soo jeedinay in maanta halkan laga markhaati furo oo la yidhaahdo guddoomiyaha gobolka oo ra'yiguu soo jeediyey baanu saaka wadnaa waxaan aada ugu faraxsanahay marka in mashruucaasi maantayto iyo hindisihii noocaas ahaa oo gobolkeenna ka yimid uu midho dhalay aada baan ugu faraxsanahay waxaanu hay-adaha u sheegaynaa unisef iyo w f p inaan ku qanacsannahay soo dhoweynayno lana shaqaynayno insha allahu tacaala mashruucan waxaad tirahdeen qorshayn baa u hartay qorshaynta u hartay waxaa la rabaa qorshayn la wada leeyahay oo isku dhafan inay ahaato gobol degmo wasaarad guud ahaan iyo hay-adahaba in lagu saleeyo warbixinta degmada ka timaada lagu saleeyo mashruuca waxaan rabaa ku takrifal awoodood inaysan jirinin annaga xagga yaga gobol ahaan iyo dowlad ahaan hay-adaha ku takrifali mayno waxaan saakayto isugu nimid mawduuca mashruucan adkaysiga isbeddelka cimilada sidaa daraaddeed waxaan si waxaa farxad iyo saakayto sharafna i ah anigoo ah guddoomiyaha gobolka kuna hadlaya guud ahaan magaca gobolka oo dhan iyo guud ahaan puntlandba iyo wasaaradaha sideedda ah oo hawshaana ay ku taxalluqdo waxaa farxad i ah inaan mashruucaas adkaysiga iyo isbeddelka cimilada aan daafuro waana inoo daaf dhanka kale waxaana ku mid ah mas-uuliyiintii iyo weliba martidii ku qayb galay iyo weyba ku hadaleena sida barnaamijku muhiimangeeye bulshada ka nool deegaanada puntland waxaan soo dhaweynaynaa daafurka loo sameeyey in loo adkaysto dhibaatada kaasoo ah in dhibaatada si loogu loogu adkaysan lahaa laga wada shaqeeyo oo ay noqoto shaqo qof waliba meesha uu ka leeyahay uu ka qabto annagu degmooyin ahaan labada degmoba mudug gaalkacyo iyo galmudug iyo jiriiban iyo goldogob waxaan soo dhaweynaynaa arrintaas waana kala shaqaynayna haddii lahaydno marti aana marti gelina soona dhaweyno waana u wada celinaynaa wasaaradaha ka soo shaqeeyey iyo hay-adaha barnaamijkan wada wada unisef iyo w f b iyo bantirnarkooda waxaan leenahay kusoo dhawaada degmada gaalkacyo barnaamijyo aada u qurux badan baa ka sheekayseen baahina loo qabo dhammaantood waa soo dhaweynaynaa insha allah waxaa intaa inoo dheer degmada gaalkacyo sanadkii hadda la soo dhaafay dabayaaqadiisii roobab badan baa ka da-ay roobabkaasi waxay gilaafteen goobo badan waxbarashada ah magaaladii waddooyinkii dhammaan waxyaalo badan bay u geysteen golaha deegaanka degmada gaalkacyo degmada gaalkacyo iyo maamulkeeda waxay isla qaateen wix allaalix mashaariic ah oo sanadkan imaanaya ama la rabo in la fuliyo in baryoortiga koowaad la siiyo bal in darin h wax loo sameeyo waxaan rabnaa hay-adaha meesha ee maanta barnaamijkan wada iyaguna inay barnaamijkaas nala eegaan waxna nagala qabtaan guddoomiyaha gobolka nasiib wanaag sanad ka hor ayuu wuxuu dhahay waxaa ugu baahi badan nahay waa barnaamijka resilensiga guddoomiyihii ayaan u nimi annagoo mashruucii maaragtaa si uu noogu dahfuro haddee awalka hore oo baahidiinii hore ay soo gudbiseen ay mashaariicda ku salaysan yihiin waxaan rajeynaynaa oo in shaqo badan inoo taalo slaidka u dambeeya edit bandhigtana waxa uu ahaa kii tilmaamayay waxyaabaha kala gedanay serviceka